bismillaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal meeloolbaisan roogdan waybaa wadasiin kulena duulfayla dhugunsadayaal waybaa ka dhawaadasaana warkada hornamo warsan qodobada ka dheega doonta unuuna siinka hayna waybaa ku mid ahaa howlgallaka diri xubno ku tarsan al-shabaab ciidamada dowladda oo la wareegan deegaano dhowre dadkii ku barakacay duleedka beledweyne maamulka gobolka hiiraan oo dowladda ku costeen qalab laka baaraw coronavirus dowladda oo gargaara deg deg een darahayta deegaano ku tarsan dalka daldaka aragay calaamado corona oo ka dhammadeen cadaada lamaano soomaaliyana waybayo kubaasideena xarun dadka laga karantiilowa akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaal weybaan ka weyna afar askari oo shaqada lankudugday dil minneabolis lankugu jeysaday qof madow ee iyo weliba bilaamay laka eedayay kufsiga toddobaati afar ciyaal oo israa-iil laku musaafuriyahaya
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
duhurnamo dhugunsadayaal arbaa-e uu taarigdanaya ka eedanta labaati toddobada bilo shanaad sanadka labada kun iyo labaatankahan soo bahayana qodobadii warka duurnamo dhugunsadayaal ha ka dhawaada yoogi oo fisanga ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed yee wa waa xiraabtii hore ee geeka weybayo howlgal qorshaysan ka fuliyena deegaano ku tarsan degmada diinsoor ee gobolka baaya howlgalka ciidamada yase gaaraan kudhii deegaan laka magacaabo hariima oo ku tarsan degmada diinsoora way bana la sheegahayeen timiilaas iyo ka sugnaayeen xubno ku tarsan al-shabaab inti uuse dareeri howlgalka iyo wadaan ciidamada dowladda ihaan koonfur galbeed iyo deegaanka hariima kudhii dagaal kooban oo dhexeey ciidamadii al-shabaab kaasoo jeysaday khasaarana iska jara dhimashii dhaawac guddoomiyaga degmada diinsoora oo la hadalay warbaahino qaariya weyba uuse sheegay intii howlgalkii geeka kafuryan lama xubnood oo ku tarsan al-shabaab waa laka dili lama xubnood oo ku tarsan al-shabaab islamarkaasna waybaa midshow laha ka bandhigay degmada diinsoora saas oo kale guddoomiyaga iyo weyba uuse tilmaamay intii dagaalka uuse ka dhaawacmay abaanduulaga ciidamada koonfur galbeed taliyow macalin ibraahim oo xaaladiis caafimaad laka dabiibahaya xarunta caafimaadka dagaalan dhexeeya ciidamada dowladda federaalka i koonfur galbeed oo isku garab ay al-shabaab iyo dhowr jeer weybayo kudhiyana deegaano ku tarsan gobolka baay weybaan inta badan dagaalkaas kudhiyaya ama ku dhaladay khasaarooyin iska jara dhimashii dhaawac dhino kalena ciidamada dowladda soomaaliya sacdowgi lahadhaafi weybayo howlgallahu weynka fuliyana deegaani degmooyin ku tarsan gobolka hiiraan ooyo ku sugnaayeen xubno ku tarsan al-shabaab saraakiilla howlgalka hogaamiyaasi iyo weybayo sheegan anti iyo dareeri howlgalka iyo dileen xubno ku tarsan al-shabaab saas oo kalen iyo lu wareegeen deegaani iyo fariisamo dhowre ooyo ka sugnaayeen waa sida hadalka landhege taliga guutada labaati lamaad ee taliska qeybta labaati toddobaad ee ciidanka xooga dalka gaashaanla dhexe maxamuud xasan ibraahim iyo sheegeentiyoo la wareegan deegaaniyo ku midayeen afcadda eelbacadda iyo aboorey haanas oo kuwada tarsan gobolka hiiraanga saas oo kale taliyaga weyba uus hadalshi intaas kasii daray intii ciidamada iyo sii wada doonaan howlgallada ku dhanka al-shabaab ee laka fulyahayay deegaani degmooyin ku tarsan gobolka hiiraan ilaa lagu kasaaro waa sidii uuse sheegay taliyaga wararka ingada dambeeyay ee hanoodirahay deegaanada howlgalka lakafuli iyo weybayo sheegaan anti xaaladii yeetato degan islamarkaasna ciidamada dowladda iyo weli wadaan howlgallo sheeldubana wararka ku saabsan corona iyo fiiryaane ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre iyo xalay guddoomiye shirka joogtada ee guddiga qaran ee xakameeyowka faafowka cudurka halista badan ee corona shirkan oo dhinaga internetka haay iyo weybalanku ka hadlay xaaladooyinkada dambeeya ee cudurka kofitum isagaal ee dalka yo-ona guddiga u saraysul wasaare khayre kudhuwan sidii warbixintii ingada dambeeyey ee corona shirkan oo hamiin welbala qobodow iyo weyba xalay ha ku qeyb galay madawenaga maamul goboleedka galmudug axmed kaariye qorqoor oo ku warbi xaaladooyinkada dambeeyay ee galmuduga saas oo kalanti uuse dareeray shirka guddiga qaran ee cudurka corona iyo weyba laka go-aamiyey intii gargaar deg deg a la deersay deegaanada iyo xaalado daran ku jiran oo galmudug iyo kumid eta saaciido lahadhaafi weyba la sheegay intii deegaano ku tirsan galmudug iyo cudur langmalay ama xanuuno langmalay intuuseyi karonaanka ka dhamadan ra-iisul wasaaraga iyo guddiga ku horseedow ka fari dardargelyowka howlo lakako horseedaha iyo faafowka dalka ee cudurka coronavirus i fatahaado halisto badan ee ku jiraan meelo kumida dalka soomaaliya magaalada cadaada ee gobolka galgaduud weybageeka dad horle lakaka aragay calaamado cudurka corona iyo on amowdana amayo ka dhamadan isbitaalka wiin ee degmadaasa dadkan oo langmalaya haya ama laka aragay calaamado cudurka corona iyo haayan dadda-e madaga caafimaadka isbitaalka degmada cadaada iyo sheegeen ti dadkaas laka aragay astaamo lakakasaw qof ka qabo cudurka safmareenka ee coronavirus islamarkaadna lama qof iyo anka jaran amayo aniska jaran bilaa in magalyon amudana weyba uuse sheegay inti magaalada cadaada toddobaadkan dalka waa dadka laka aragay calaamado cudurka coronavirus iyo deereen siyeed qofa islamarkaadna iyo dal badan guruma deg dega inti la haladeera magaalada dhino kaleeda wararka laku helay weybayo shegaan inti diyaarad weyda qalab caafimaad waana kukoytee maamulka galmudug dowlada federaalka ganacsatada reer cadaada iyo kasuganta muqdisho mardhowna la sheegaha intii langwada doono ama la jeeyi doono magaalada cadaada kubana dhagoonsidiyaa waayahay dhagoonsidayaal antinu kubana wararka corona iyo ka guda jarne wayba fiiriyaane lamaano soomaaliyeed iyo weybayo kuba sideena goob ee laka karantiilaya wargeysa kubaaw magaalada kambaale ee dalka uganda iyo qoorinti lama qof oo soomaaliya iyo kuba sideen xarun dadka laka lanka taragalinti laka karantiila dadka haridid ee cudurka covitum isagaal taasoo ka taala dalkaas ciidamo ku tarsan haan amniga ee kasugan degmada waa misinidii iyo shaacyan antiyo karaatroogan qof soomaaliya iyo xaasjay oo isniintii lahdhaafi kuba sidan xarunta dadka laka karantiilawa saas oo kale lamaanagan basadi iyo weyba magayaasho dhagshal sheegay ibraahim maxamed iyo xaasjeye shamula maxamed iyo-ona la tilmaamay intii ugandha markii hore ha ka galeen ama ku galeen dhinaga xuduuda dalka koonfurta suudan lamaanayaalkan ama lamadan qof ee soomaalida e iyo markii hora la ku qabadii xarun ganacsi oo ka taala degmada iyo hadda kubasideen ee dalka ugandha kureed markii laka aragay ama lankukashaki intiiu qaban cudurka coronavirus madaga kooxda maareynta ee kiisaska corona ee degmadaas oo la hadalay warbaahinta gudo ee kambaala iyo sheegay intii lamadaas ama lamaanyaalka soomaaliya lankukashakiyay coronavirus kureedna lijeeyay xarunta karantiilka waana iyo kubasideen haabahaato hadduuse sheegay intii lamadaas qof iyo karaad roogan ciidamada amniga midwarkaasi ugu kooyahay dhugunsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo afar askari oo ku tarsan biliiska magaalada minneabolis ee dalka maraykanka iyo shaqada laku duguday kureed markii laka aragay muuqaal laka duubi ama laku duubi dilinjaysiday qof madow ee oo aan hubaysanayna madaga biliiska magaalada minneabolis yo sheegay intii afartan askar iyo haddii iyan shaqaalo hora muuqaal laka baahi oo baro bulshada eedan wareegay iyo weyba laka aragayay askari cadaan e oo neefta kihiraay iyo qof madow ee dhacdadan iyo weyba ayaa ku dhirfiday dad badan yo-ona iyo lankaka hadale ama lagu ka hadalaay gudo dalka maraykankii baro bulshada f b i da iyo sheegdeentiyo baarahayan kiiskan oo hiraabnimadii isniintahayti ku dhiidi minneabolisa biliiska minnesota iyo sheegan antie qofa da-adiis eta afarti ili sano jara usa ilaali ku hayi maqaayidka taala waa milasa galabnimadii talaada hayti duqa magaalada iyo xaqiijinta shaqada laku dugday afartii askari ee kalugta lahaayeen kiiskana anka dambeyntiina dhugunsidayaal bilaameyn dhalatay israa-el oo wajahaasi dacwadda kufsiga toddobaati afar unaga ayaa la ogaaday intiye intiye inqabna xanuun dhinaga dhimirka ee sidiiye maxkamadda sheegtay bilaameytan oo haytay madaga iskuul gabdho ee kiyaali magaalo ka taala israa-el iyo kubasatay lamada kun isiyeedkii kureed markii la ka eeday toddobaati afarkiis oo kufsi e dhuguunsidowka dacwadda iyo hore reedlanka dhaki muddo lama sano ee kureedna markii lakukushaki caafimaadka bilaameytanga bilaameytanga waa ero ko kumide madaga caafimaadka iyo sheegeynti bilaameytan iyo inqabna wala xanuuno ee balse garsooraga maxkamadda ka taala magaalada gibartan laga maxkamadeeyay iyo sheegay inti dhammaan la rahay talooyinka ama fikrada khubaro caafimaadka iyo ku hor sheegeen maxkamadda hortiye intii lanridna xukunka garsooraga iyo dhugunsadiyey dacwadda ka dhakanta ama lahadhike labaati i lamadii julaay lamada kun iyo labaatanka oona sheegeen anti qeybo kale ee kiisaskan laku dhugunsado doonaa dalka austria wayba hadda iyo gabartan oo lakuwaayi ama caafimaad sheeye faylat waana laka eedaye antiye kufsati ama waa laka eedaye kufsiga toddobaati afar unuga oo israa-el iyo sheegdantiye guud ahaan lakuma saafuri gudo dalkaasa gudahaan dhugunsadayaal warkaysan kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunkaninka iga dhugunsadayaal warkaan ashur ismaaciil axmed ee sina dareer siyaasi salaada kaska iyo farsameeya inta warkanka lamid yareedna ku kulmaana dhugunsadayaal saas iyo amaanaala